koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa ka soconaya doorashooyinka kuraasta aqalka baarlamaanka dalka soomaaliya maanta waxaa ka qabsoomay doorashadeeda ilaa toddoba xubnood oo markaasi ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
laba ka mid ah xildhibaanada la doortay ayaa ahaa dumar kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu ahaa hob boqol afartan iyo shan oo uu ku fadhiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamanka cabdiweli muudey isagoona dhowaan sheegay in loo diido inuu tago magaalada baraawe si uu u tartamo balse kursigaasi waxaa maanta ku tartamay maxamed cabdulaahi axmed iyo cabdulaahi axmed cabdi waxaana ku guulaystay xildhibaannimada maxamed cabdulaahi axmed oo helay toddobaatan iyo lix cod halka musharaxii la tartamayey cabdulaahi axmed cabdi uu helay laba iyo toban cod waxaana hallaabay laba cod kursiga labaad oo tirsigiisu uu ahaa hob afartan iyo shan waxaa ku guulaystay maxamuud maxamed cabdulaahi baafa oo helay sagaashan cod halka musharaxii la tartamayey maxamed cabdulaahi uu helay siddeed cod waxaana hallaabay saddex cod kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob boqol lixdan iyo labo waxaana ku guulaystay maxamed cusmaan cumar oo helay toddobaatan iyo afar cod halka maxamed daalib xasan oo la tartamaya uu helay toddoba iyo toban cod waxaana hallaabay afar cod kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay boqol afartan iyo siddeed waxaa ku guulaystay caliwiye siid cabdulaahi oo heshay siddeetan iyo siddeed cod halka sacdiye maxamed cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay toban cod waxaana hallaabay laba cod kursiga shanaad ee tirsigiisu uu yahay hob laba boqol konton iyo lix waxaa ku guulaysatay zahuur xaaji culusow oo heshay siddeetan iyo toddoba cod halka jeeje axmed iikow oo la tartamaysayna ay heshay laba iyo toban cod kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay hob boqol afartan iyo saddex waxaa ku guulaystay cali sheekh maxamed nuur oo shantii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga halka musharaxii la tartamayey cabdiqaadir maxamed cabdulaahi uu helay kow iyo toban cod kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay hob boqol lixdan iyo saddex waxaa ku guulaystay isaaq maxamed maxamuud oo shantii sano ee lasoo dhaafay isaguna ku fadhiyey kursigaasi halka musharaxii la tartamayey cabdulaahi cusmaan ibraahim uu helay toban cod waxaana hallaabay afar cod waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya nuurudiin ibraahim oo ku dhawaaqaya natiijada qaar ka mid ah kuraasta maanta baraawe lagu doortay waxaa magaalada baraawe inooga qabsoomtay toddoba kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda kursiga ugu horreeyey ee maanta doorashadiisa magaalada baraawe inooga qabsoontay kursi namber boqol afartan iyo shan waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah maxamed cabdalle axmed iyo sidoo kaleeto cabdulaahi axmed cabdi wadarta codadka hallaabay waxay ahaayeen laba cod axmed cabdulaahi cabdi wuxuu helay toban iyo laba cod halka murashax maxamed cabdalle axmed uu helay codad gaaraya toddobaatan iyo lix cod saasna uu ku noqday ku guulaystaha kursi namber golaha shacabka boqol afartan iyo shan maalinta berito ayaa lagu wadaa baraawe in lagu doorto lixda kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee koonfur galbeed ee magaalada baraawe mukhtaar maxamed catoosh v o a baraawe